tan bay ahayd laysa min alaxkaami aan kamid ahayn waxaa la yidhaha albara alasliya wixii xukun sharci oo mas kusoo degay aan jirin ibaaxada caqliyada qaarkood ay yidhaahdeen ama bara'ada asliyada ku sugani sharcigu waa baneeyey waxaa loogu tiiriyaa ma xaaraantinimeyn baa looga jeedaaye ma aha nas iyo daliil sharci aan baneeyey maaha saas darteed baa marka daliil yimaado xaaraantinimeynaya waa la taxriimiye baa la yihahday waa la nasakhay lama yidhaahdo sida baabu nask aan kusoo marnay inkastoo hadalka sheekhlamin shanqiti raximah llahu tacaala uu leeyahay aniga iima muuqdo allahuma in la yidhaahdo aayadda tatakiduna minu sakaran waxaa looga jeedaa biana asukra atocom sida ibnu jariir uu doortay aw ilkhal sida abu cubayda uu yiri kadib markuu ka gudbay waxaa daruuriga iyo wuxuu u gudbay waxyaabaha xaajiyaadka oo daraajada labaada wuxuu yii wlbaycu falijaaratu alxaajiyu khiyaaru beyci laaxiqun jaliyu wlbaycu beyca falijaaratu in wax la kala kiraystaay alxaajiyu xaaji wey mana xaajiyaadka dabaqada la yihahde martabada ku xigtaay waxyaabaha insaanku aanu ka maarmaynin sharciguna haayaadkiisa ay kamid tahay dadkiina u tashiiliyo sida beyca iyo ijaarada beyci ijaaradii waa laba beec laba wax kala iibsi wey haddii caynta iyo daatada la gadanayana beec waa la yidhahdaa haddii manfaacada iyo faa-idada keliya la gadanayo caynta laakiin iyo daatadu ay baaqa ku ahaanayso milkigii horena ijaara la yidhahdaa wuxuuna wax kala hari kara manfaaciya daata yeelan kara wya ciwadna la fiisanayo alxaajiyu waa labadaa la yidhaahdaa waxyaabaha la ilxaaqinaya haleelaya inta hari karinna waxaa kamid a khiyaaru baycin beeca khiyaarkiisana laaxiqun mid haleelayo jeliyun ay waadix tahay wey maadaama xaajiyaadki beec kamid yahay qofkin inuu ka fiirsado u baahan yahay xaajigii wuu dhamaystirayaayo fi darajati iyo martabadiisi baa la geenaya waxyaabaha takmiiliyaadkana waxaa kamid a wamaa yutamimu lada alxudaaqi xasan calaa makaarimi lakhlaaqi wamaa yutamimu waxyaabaha taxsiiniga la yidhahdo ama takmiiliga la yidhahdo ama tatmiimiga la yidhaahdana lada alxudaaqi dadka xudaaqda iyo ahlilcilmiga iyo dadka khubarada shadeecada kuwa agtooda xasan sida boorinta laysku dhiirigeliyo weeye calaa makaarimi lakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan duruqda wanaagsan raacitaankeeda miskiinka xiriirintiisa dadka unaxariisashadooda ay waajibaada kamid a macnaheeda marka saa laleeyahay waa darajaadka odhan baa la hormarinayaaye waxyaabahani waajibaad baa kamida tatmiimiga kadib tatmiimiga lagu qayyiyey oo wuxuu qayyiyey qayb usuusha madhabka maalikiyada waafaqsan iyo qayb khilaafsan iyadoo taqsiimkaasi qaybta dama markaan tagno la arki doono waxay culimadu ka yidhahdeen minhu tatmiimiga waxaa kamida ama taxsiiniga muwaafiqun mid waafaqsan usuul almadhabi madhabka usuushiisa madhabka iyo qawaacidda madhabka malik qayb waafaqsan baa jirta hadalkaa wamaa yucaaridu qayb ka hor imanaysaa jirtana wey tusaale yau keenay haddaba saddex tusaalehu wuxuu keenay waxyaabaha ah taxsiiniga iyo takmiiliga ama tatmiimiga ah usuusha madhabka maalikiyana waafaqsan wuxuu ka salbi laacbudi addoommada in laga qaado oo laga xayuuriyo shariifa almansibi mansibka iyo darajada sharafta leh in laga xayuuriyo wuxuu qofku markuu riqi iyo addoonnimo galo wuxuu galay tilmaan iyo darajo dulli u galay sidaas darteed ninka addoon haddii uu yahay darajaadka qofka darajada iyo sharafta u ziyaadiya ee dadka sharafta la rabaay ma geli karo sida wilaayaadka ama wilaayatlmitaax ha noqoto ama wilaayatulmaal ha noqoto waayo riq riqigu waa naqsi bay yidhaahdeen wilaayaduna waa darajo kabaada saas darteed baa wilaayatulmitaax iyo waxa lamidka ihi iyo wilaayatulimaama iyo doorka loo diiday iyo qadihiiba waxay dhahen sida shahaadada oo kaleeto markhaatigu waa nin cadli oo siqaa ninkana sidiisaba maadaama uu qofku bulshadiisa uu halkau ka joogiya siaa buu eegta ay saameyn ku yeelato markuu darajatu naqsi riqa ku jiro cadaaladiisu dha ma dhamaystira yidhahdeen in xilkaa lagu aamini karo maaha sidaas darteed markuu riqa qofku galo meel dullu joogaa in la yidhahdo markhaati ma geli karo qaalima noqon kara imaam ma qaban kara walakin nagax ma qaban karaay waa la soconaysaa way dheheen iska fiican madhabka maalikiyada wa xurmati alqadari oo lahoos dhigo kasalbi laabudi lagu aadfo waxaa kaloo la socon karaa in la godo la yidhaahdo waa mubtada khabru maxduf wakadalika xurmatu lqadari waxurmati lqadari waxyaabaha xunxun ee nijaasada inay xaaraan tahay beecooda waa nijaasada baar maadaama aynan ahayn makaarim akhlaaqna sharcigu ku gogaabiyey waxaa nijaasada iyo waxa wasakda in laga fogaado wey haddaba qofki inuu wasakda taato nijaasadii faraxa kula jiraayo ma wanaagsana kuwaasoo kale beecooda xaaraanaya in la yidhaahdana waxay kamid tahay waxyaabaha usuusha wala kamaalikiyada waafaqsan walinfaaqi in la nafaqeeyo la biiro cala alaqaaribi dadka xigtadeeda walimlaaqi fuqarada ah fuqarada qaraabada ah in waxba haysanin inaan wax siisaan in lagu waajibiyo oo qofka faqiirkii qaraabada darteed iyo faqriga nafaqadiisu ay kugu waajibto hadaba waxayse tahay min makaarim akhlaaqa sharcigiis amre ay kamid tahay waana ususha madhabka waafaqsan tahay intaa saddexaad tusaale markuu sheegay qaybta madhabka maalikiyada waafaqsan iyo wuxuu kaloo sheegay saddex kale oo madhabka maalikiyada khilaafsan waxyaaba usuusha shareecadu sugtay in madhabkay muwaafaq khilaafsan yihiin la yidhaahday arrin laga qorxsan yahay weeye sida sheekh alamin shanqiita raxmatullaahi calayhi markuu mudnumadan sharxayay uu yiri oo hadal aan habboonayn weye والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة sababta waxyaaba ay tirinayaan saddexdani qayb nusuusta sharci walba nebi baa jira wamaa yucaaridu minhu muwaafiqu ma kamid a usuul almadhabi wamaa yucaaridu wax ka hor imanaya usuusha madhabka maalikiyada kamid a kitaabatun wahiya kitaabatun way adoonkii in la kitaabeeyo intaad adiga keento xor baa tahay in la yidhaahdaay madhabka maalikiyada way kasoo horjeedaa wixii waxay kaga hor imanaysaa markii beec imanaya wax la kala gadanayaay waa qof maalik ah iyo laba milkiyo la isweydaarsanaya wey wuxuu yidhi ninkan addoonka isagaa leh addoonna wax ma yeeshee wixii uu yeesho sayidkiisa iska leh marka waa nin maalkiisi maalkiisa ku gadaya way yidhahdeen salam iyo wasalamun beecu salamka waxa la yidhaha beecu sifaat waxyaalaha intii la tilmaamo iyagoon caynteedii jirin la galaay waxaa laga soo reebay qaacidii iyo nahyigii guud ee ahaa beyc macduum waxaan jirin alaadahayn in la galo marka beyc macduumka keliya wuxuu banaan yahay markii beyc sifa u galaya beyc salam la yihahdo man aslafa falyusli fi kaydin macluumin wawasnin macluumin ila ajalin macluumin usuushu isna khilaafsan yahay yihahdeen iyo wanaxwi wixii lamid a sifaatkaasoo dhama wa aklu maasiida wixii la ugaarsaday yayuam loo qastaa oo lagu dhamaystiraa waxyaabaha tusaaleyada wuxuuna uga jeedaa waxyaabaha lagu ugaarsaday aljawaarix ay iyo xayawaan kale ay kuu qabteen oo aan dhiiggii ka daadanin dhiiggii awsaakda ahaa ee nijaasaha inximaasuu ku dhacay oo ku xabisnay kaasoo kale cunitaankiisana qawaacidda madhabka waa khilaafsan yahay oo fadalaadka iyo waxyaabahan ka baxaan bay ahayd midda labaad waa tacliib bay dhahay marka waxyaalahaasi galeen xayawaanki ee xayawaanka mawdka in loo sahlay ahayd marka intaasoo dhani waxyaabaha madhabka maalikiyada khilaafsan way inta riwaayinteeda kusoo dhex daray ee ahayd waxyaabaha maqaasid ushariica ee fanniga gaarka ah kutubta gaarkaana laga qoray iyadiyo usuulka iyo cilalka calaaqada ay la leedahayna risaaladii doctor maxamed sacad alyubi aad sida fiican ugula hadlay bal u noqo haddii aad fursadda la hesho kadib wuxuu gudbay aada usuuliyiinta halkan ay kaga hadli jireen oo munaasibka in la qaybiyo awsaafta munaasibada ah min almunaasibi muathirun dhukir binnasi walijmaaci nawcu uctibir fi nawci lilxukmi ilaa akhirka abyaada uu kaga hadlay khulaasada hadalka iyo murtidiisa waxay tahay in munaasabadii xasaba alquwa iyo ictibaarka qiimeynta sharciga la siiyey loo qeybiye afar qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa muasir qaybna waxaa la yidhaahdaa mulaayim qaybna waxaa la yidhaahdaa mursal qaybna waxaa la yidhaahdaa malgi afartaa qayboodii waxaa loo tartiibiyey hadda say u kala xoog badan yihiin iyo sharcigu inuu qiimeeyey oo tixgeliyey nooc tixgelin iyo inaanu tixgelin iyo inaan midna lagahayn haddaba qismada haddii la yidhaahdo asalka say u qaybsamaysaa waxaan leenahay waa saddex qaybood shay munaasabada cuqaladu ay fahmi karaan ka dhaxaysa iyo xikmadda uu taxqiijinayo sharciga xukunkiisa oo lagu xiro caqligu uu sawiran karo oo waxu fahmi karo ay tahay sharciguna qiimeeyey intay doonayeen qaabkay dooniba ha ahaato qiimeyntaase qaybta labaadi waa qayb sharcigu u ilqeeyey cuqaladu maslaxad waxay isdhihi karaanba halaga muuqate qaybta saddexaadi waa qayb uu ka aamusay qaybta laga aamusay waa qaybta mursal la yidhaahdo ama masaalixulmursala loo yaqaan qaybta la ilqeeyey ee sharcigu ku gacan sayrayna waa qaybta malqiga la yidhaahdo qaybta sharcigu qiimeeyey yaa qaabkuu qiimeeyeyba waxay noqonaysaa mu'asir iyo mulaa'im saarki doona haddii la yidhaha haddaba inay saa u kala horeeyaan waa kii qaarkood ay lahaayeen mu'asirun mulaa'imun gariibu wa mursalun hada huwa tartiibu mu'asir waxaa ku xiga mulaa'im waxaa ku xiga gariib waxaa ku xiga mursal hada huwa tartiibu saasay u kala xoog badan yihiin tana u xooga badan bu haddaba naadimku ku bilaabay wuxuu yihi min almunaasibi waxaa kamid ah awsaafta munaasibada ah mu'asirun mid saameeya dukira la sheegay binasi walijmaaci lagu sheegay ama nas ama ijmac nasku waa kitaab iyo sunna iyo ijmac maxaa la sheegay nas ama ijmac lagu sheegay nawcuhu nawciisana uctubira la qiimeeyo sharcigu qiimeeyey si nawci nawca lilxukmi xukunka noociisa halkan waxay keenaysaa inaan ku tambiihino on baraarujino mas'alo iyo qadiyad aan soo marnay oo la yidhaahdo alwaaxidu binnawci alwaaxidu biljinsi iyo alwaaxidu bishaksi shaygu haddii uu ismigu yahay wax waxyaabo afraad sifaadkooda ay kala duwan yihiin wax madax kulminaya jinsi baa la yidhahdaa sida xayawaan oo dadkii waa naflay xoolihii waa naflay shimbirihii waa naflay kalluunkii waa naflay dadkuna nooc gaara wey kalluunka nooc gaara wey markaasi waxaa laydhaha waa jinsi waana kalagu caamsan waxaa ka hooseeya jinsiga soo hoos gala anwaac nawcuna waa shay afraad tira leh ay soo hoos galaan oo sifaadka asaasiga ah wadaaga isaga laftiisu waa kala guda weynaanaya al insaan wey qofka aadamuhu waa isku nooc ama alrajulu nooc wey hakala nooc wax guda kala guda weynaadaan alwaaxidu bishaksina waxaa la yidhahdaa alfardu lmucayan mar hadday sidaas tahay waxaan haynaa saddex arrimood oo kala guda weyn alcaynu oo waaxid bishaksiga looga jeedo annawcu oo kii waxyaabaha muwasafaadka iyo tilmaamaha wadaaga laakiin tirada doorka a lahaa aljinsu oo waxyaaba xaqaa'iqdoodu kala duwan tahay ay isugu yimaadaan xaqiiqo ay wadaagaan oo keliyana loogu magacaabay arrintan waa soo maray arrinta dadi way xusuusatad ogaato halkan waxaan haynaa nawcu lxukmi iyo nawcu lcilla marka wasiga munaasibka ah mu'asir lagu magacaabayo mu'asirka oo macnihiisu ay tahay saamaynta uu ku yeeshay ayaa muuqata oo la arkaay wuxuu leeyahay laba shardi daliilka ay ku sugnaatay ciladaasi iyo wasfiga uu ku sugnaaday inuu nas yahay ama ijmac yahay ijtihaadkii baa ka baxay marka shardiga labaada uu leeyahay waxaa weeye in labada arrimood oo cilada iyo xukunka la isku xirayo ee isu taxqiici qiimeynayaay uu yahay min baabi nawc nooc iyo nooc inuu yahay hadday labadaa ka baxdo midkood jinsi noqdo nooca jinsi noqday ama xukunkaa jinsi noqday hal ciladaa jinsi noqotay ama xukunkaa jinsi noqday ama labada jinsi bay noqdeen kasoo socduu gelayaa walada in la helo wey inay nooc yihiin cilada waxa looga hadlay iyo xukunka laga hadlayo ciladana ay nas iyo ijmac ku sugnaato intaa marka la helo yaa muafir la yidhaahdaa tusaalahaan waa ka la yiri man masa dakarahu falyatawada dadka cibrada ka dhigay qofkii dakarkiisa taabta ha weysaysto man masa waa jumla shardiya falyatawadana waa jumladii jawaabka ahayd isku xirka rabtiga jumlada shardiga iyo jawaabta la isugu xirana min baabi nasi cala alciliya wey oo cilada loo weysaysanayay nasu dakar inay tahay waxaa lamida man naama falyatawada qofkii seexda ha weysaysto waxaa kamida ida stayqada axadukum min nawmihi falaa yudkil yadahu fi linaayi xataa yagsilaha waxaa kamida usuusta saas oo kaloo badan ee axkaamteedu shardiga iyo jazaa la isku xiro wasfiga la munaasibkaana uu ku jiro lagu sheego taasi waa baabu nas marka ay tahay haddaba cilada loo weysaysanaya halkani man masa dakarahu falyatawaba min baabi shardi waljaza waa nas cala alciliya way kow laba masigu waa nooc oo masu dakar waa nooc afraad tiro badan buu yeelan karaa kan taabashadiisa kan taabashadiisa kan taabashadiisa kan taabashadiisa waxa hadda la xukumayana waa nooca cilada masu dakarkiihi inay noocu xukmi waajibinayso intiqaab lwuduuc cinda man qaala ama istixbaab lwuduuc cinda aakhariin istixbaabkuna waa nooc min anwaac anwaacda kamid ah alxukm xukm waa jinsi taxriimku waa nooc wujuubku waa nooc nadgu waa nooc karaayadu waa nooc mubaaxna waa nooc sida arrintaasi uu dib inoogu sheegi doonee ahasu xukmi manci mitl alkhamri aw alwujuubu limudaahi alcasri famutlaqu lxukmayni bacdahu talab ilaa halka uu kaga hadli doono saan ku faahfaahin doona dee la yidhaha haddaba nooca xukumka ee halkan la yidhi wuduuca xukunkiisa istixbaab iyo wujuub meed ka dhigtaba ama intiqaab lwudu iyo istixbaab wuduuca ka dhigtaba waa nooci xukunka masiga taabinta jebinayana asraa tiro badan buu yeelan karaa taabata kana taabta kan taabta tusaalaha ijmaaca waa ka yidhaahdaan gabadha yarta wilaayat nikaaxi calayha ciladeedu maxay tahay waxay ijmaacan asiqar wey sikarka waa cilo lagu ijmaacay anaha cilatu wilaayat nikaaxi wilaayat nikaaxna waa nooc waa tan wilaayat nikaaxeeda tan wilaayat nikaaxeeda tan wilaayat nikaaxeeda sikarkuna waa nooco ku tacalluqaya cayntan cayntan ku tacalluqaya cayntan ku tacalluqaya labadaa markii la helay wasfigaas oo kaleeto mulaa-im baa la yidhaahdaa ereygaa nooca iyo qaarkood cayn ku dhahayaan laakin macnaa nooc bay uga jeedaan sida qaarkood uu lahaa famaa binasin kaana aw ijmaaci isbaatuhu fahwa bilaa nizaaci isbaatkiisa horta nas iyo ijmac inuu noqdo way awaluhaa kama horeeyo muasirkaa way wahuwa ictibaaru lcayni fi lcayni ictibaaru lcayni fi lcayni maanaa ictibaaru nooci fi nooci wey noocu xukmi fi nooci cilla kaasi waa muasirka nooca la yihahdo intaa mid kamida haddii la waayo sharciguna qiimeeyey saddex mid ayuu noqon karaa qiimeynta sharcigu ima in waxa uu isu qiimeeyey aljinsu fi ljinsi ay tahay jinsu lcilla inay saameyn ku leedahay jinsa alxukmi oo ima inay nooc iyo jinsi tahay oo laba waja isagana nawcu lxukmi maca jinsi alcilla iyo nawcu lcilla maca jinsi alxukmi saddexdaas suuruu yeelan karaa isagana waxaa la yidhahdaa mulaa'im dabiicada shareicada iyo maqaasida shareecadeeda yulaa'imuhu waa u munaasab waa ku habboon yahay kanoo kale in la xukun laga ratibo oo dabiicada shareecaday kamid tahay wey saameyn xoog logu ku leeyay sidii kii horena ma muuqato wuxuu yihi wain lam yuctabar haddii aan la qiimaynin bidayni labadaas nawcu lxukmi fi nawci lcilla haduunan sharciga uqiimayn bal taratubu lxukmi xukunka karatibansiya ka dharaashadiisu dahara wuxuu ku muuqdaa calaa wifaaqihi isaga si waafaqsan in xukunka laga tartiibiyo oo lagu sareeyo saameyn loogu yeelaayo maslaxadiisa iyo maqaasidii shareicada iyo ictibaaraadkii shareicada daahir oo muuqata fadaakaas almulaa'imu midka u cunnamo waa la yidhahdaa aqwaahu kan ugu xoog badan darajaadkiisana maa dukira qablu lqaasimu maa dukira wixii la sheegay waa la yidhaahdaa maa dakara wuxuu sheegay alqaasimu ninka usuuliga ee qaydiya qablu marka ugu horeysa uu sheega la yidhahdaa qablu ugu horeysa uu sheegayo waa inaga soo socda waxa marka ugu horeysa aan sheegi doono usuuliyinta qaydisa ee khubarada usuulka ku ahna ay marka ugu horeysa sheegaan yaa u xoog badan oo wuxuu leeyahay saddexdaa darajo haddii ay noocul cilla fii jinsi lxukmi la qiimeeyey waa darajada koowaad mulaahimka haddii jinsul cilla fii nawci lxukmi la qiimeeyeyna waa darajada labaad haddii jinsi fii jinsi loo qiimeeyeyna waa darajada saddexaad halkaa haddaba qadyo yar ogow qadyadu waxaa weeye markii nooca la joogo iyo jinsigu waa kala caamsan yihiin kullama cumuumka loo gudbo oo xaggiisa loo sii tallaabsado xagga jinsiga loo sii dhowaadana waxaa loo dhowaanayaa ibhaam baa lasii gelayaa oo nooci jinsigii ka gudaweynaa markaad sii gasho ibhaam baad sii gelaysaa waxaad sii gashay ama nooca min xagga alcillada ha noqoto ama xagga xukumka ha noqote midnaada waxaad ka garanaysaa markay laba jinsi yihiin inay darajada ugu dambaysa tahay ee markii labada dhinac mid jinsi yahay midna noocna yahay uu kasoo ka sokeeyo kullamaa ay cadaanshaha iyo wuduuxa loo soo dhowaadana waa sii xoog badanaya saas darteed baa mulaaim muasirkii loo hormariyo laba nooc u ahaa kan laakiin jinsi kama baxo isaga laftiisii marka jinsigu wuxuu imaa inuu galaa cilada oo imaa xukumka inuu galo baabulqiyaas waxa uu ku saraysan yahay xogga aada loo saaraayay waa cilada iyo wasfiga wax lagu cileynaya munaasibka noqonaya kullamaa wuduuxa isaga uu dhowaadana waa ka xoog badanayaa marka kale saa darteed baa haddii wasfigu uu nooc yahay ictibaarka sharcigu qiimay laakiin xukunka uu jinsi yahay xaaladaasaa ka xoog badan haddii sharcigu waxa uu qiimeeyey cilada iyo wasfigu uu jinsi yahay xukunkana noocya sababtoo kullamaa cilada ay wuduuxa u dhowaataay u kasii xoog badnaanaysaa wax wax lagu sameynayana iyada wey saa darteed wuxuu yihi ka koobaadi min ictibaari nawci nawca cilada in la ictibaariyo sharcigu qiimeeyo fi ljinsi fi jinsi lxukmi xukunka jinsigiisa in xukunka loo qiimeeyo cilada la qiimeeyo cilo nawca ay tahay oo ka waadixsan jinsigii waxa lagu qiimeeyey saameyn ku yeelatay sharcanna ay tahay jinsu lxukmi oo ka camsan oo ka mubahsan waa xaalada koowaad waa min cagsin cagsigeeda in waxaa la ictibaariya nawcu lxukmi oo ka waadixsan uu yahay ciladii laakiin cilo iyo wasiga la qiimeynaya ay jinsi iyo ka camsanaysaba wa min jinsin in jinsi la qiimeeyo biaakhari biaakhirin mid kale zukina ay celiba la ogaaday marka takmilat lbeyt in jinsi lcilla fi jinsi lxukmi saameyn ay ku yeelato intaa ninkaa yidhi waa kii ay lahaayeen qaar kalena bal inamaa tarataba alxukmu cala wasfin bihi hada alqiyaasu cullila in saxa binnafsi aw aw ilijmaaci fihi ictibaaru ayi di lanwaaci alcaynu fi ljinsi kamaa bilcagsi aw ictibaaru jinsihi fi ljinsi saddexdan arrimood tusaalayowgeeda haddaan dib ugu soo laabano waxaan leenahay markay cilada ictibaarka qiimeynta la qiimeeye nooc ilcilla ay tahay xukunkay saameynta ku yeelatee loo qiimeeyena jinsulxukmi uu yahay waxaa kamid a tusaalaheeda markii gabadha wilaayadeeda calal maali ama igmaalkada ilmaha caruurtiihi yaridiisa markii la yidhaahdo maadaama uu yar yahay weligiisaa iskale wilaayatu maalihi qiyaasan calaa wilaayati nikaaxi wilaayadu waa sikarku waa ciladii waana nooc saa horaba usoo maray laakiin xukunku waa jinsi oo wilaayo wey wilaayaduna acamu min annawci oo nooc wuxuu noqonaya wilaayat nikaax waa nooc wilaayat lmaal waa nooc wilaayadka kalena waa nooc maadaama la yiri jinsi lwilaaya yaa sikarkii saameynaya nawcul cilla oo sikarkia waxaa loo ictibaariyey inuu saameyn ku leeyahay jinsi lwilaaya wilaaya mutlaqa way haddaba waxaana culimadu isku raaceen waa ka la yidhi inuu sikarkii cillad uu u yahay fii mutlaqi lwilaaya isku raaceen isagoo wilaayatu maal ila wilaayatu nikax lagu qaydin waxay mar labaas kusii raaceen inay sikarku cillad u yahay fii wilaayati nikaaxi noocaana garbar isku raacay haddii la cayini lahaa nooca wilaayada sikar nikaax haddii la cayini lahaa muasirkii hore noqonaysa laakin jinsi lwilaaya leedahay mutlaq lwilaaya oo jinsiga ka dhigaysa tusaalaha labaad oo ah waxaa jinsul cilla ay saameynta ku yeelatay caynu nawcu lxukmi oo loo ictibaariyo sharcan loo qiimeeyey waxaa weye inaan nidhaahno labada salaadood marka roob jiro waa la jamcin karaa fi lxadari iyadoo la nadiya salaadahoo la jamciyo oo la nadi yahay roob dartiina loo jamciyaay waa xukum nooca wey oo maraad dhici kara meelo mutacadidana ka dhici kara laakin xaqiiqa mushtaraka leh waa noocu lxukmi haddaba waa rukso waa la jamcin karaa wanini waxaan ku cileynaynaa rafcu lxaraj oo jinsi alcilla ah oo rafcu lxarajkii salaad jamcinteed keliya ma galee xataa qasru salaad buu galaa xataa soomkii buu galaa waxyaaba badan buu galaa maadaama sharcigu rafcu lxaraj waxyaabaha ajnaafta cillada uu saameynta u yeelay tixgeliyana axkaam badan ay tahay halkana ay rafculxaraj jiro salaada marka roof jiro in la kala tugtukado haba la nagaadee waa la jamcin karaa saasaan lenahay haddii laga soo qaadi lahaa in nas ama ijmaac jiraan in matarka laftiisu cillo yahay muasir bay noqon lahay bulaayin kuma soo gasheen waayo matarka cilla marka la yidhahdo nas ama ijmaac loo helaay waa nawcu lcillati fi nawci xukmi noqon lahayd hadda nawci xukm waa haynaa lakin cilladan rafculxaraj ka dhignay oo jinsulcilla ah tusaalaha saddexaade oo ah jinsi fil jinsi saameynta uu ku yeeshay jinaayada qofka marka wax la yeelo si ulakaf iyo ulakacana loo yeelo jinaayadaasi qisaas bay waajibisaa marka jinsul jinaaya jinsul xukmi oo qisaasay waajibisaa ama jinaayadu inay jinsi tahay anwaac mutacadida yeelan kartaa ama qisaasta ay waajibinaysaay xasabal jinaaya iyadana anwaac mutacadida yeelan kartaa jinaayat nafsi oo qisaasu nafsi a jirta jinaayat latraaf oo qisaasu atraaf baa jirta haddaba jinaayadaas tacadduga qofku uu ku sameeyo waa jinsul cilla jinaayada camdiga jinsul xukmina waa wujuub lqisaasi wa taratub lqisaasi caleyh waxaan leenahay haddaba qofkii wax culus qof dusha intuu ka saara dilaayey waa jinaaya jinaayada camdi loo sameeyey ulakaf xadgudub awey qisaas baa ka waajibaysa oo ah jinsul xukmi oo qisaasta musaqalka qofkii wax ku sameeyahay qisaastaa looga qisaasayahay hadduu atraaf ku zuuliyey iyo naf haddii uu ku dilay mid walba nooceeday qaadanaysaa talkaasina oo jinsul jinaaya ah yan jinsil qisaas saameyn ku yeeshay oo xukunka aan ugu salayna iyadana waxaa la odhanayaa waa mulaa'im saddexdaasi waa saddexda mulaa'imka la yidhaahdo intaa markii uu sheegay maadaama halkan aan ka hadlaynay aljinsu wannawcu mid walibana uu ahaa jins jinsi lxukmi wa nawcu lxukmi iyo jinsu lwasfi oo munaasibka noqonaya iyo wa nawcu lwasfi munaasibka noqonaya iyo labadii arrimood ka hadlay xukumku su anwaac iyo jinsi u kala leeyahay iyo ku tartiibiyey sidoo kale wasfigii iyo tusaale kaa siiyey sida uu jinsi iyo nooc u kala yeelanayo afar beyt ayuu kaga hadlay ou kala yiri akhasu xukmi manca misli lkhamri aw lwujubu limubahi lcasri fa mutlaqu lxukmayni bacdahu talab wahuwa bitakyiri fi lwadci istaxab fa kownuhu xukman inta xukunku kaga hadlay wasfigiina kamaa fi lwasfi munaasibun khasasahu dilcurfi maslaxatu waliduha bacdu fama kownu madxaliha min alad culima haddaba halkan markuu wasfiga iyo xukumkaba darajaadkiisa uu sheegayo wuxuu kuu sheegayaa sida uu u kala guday wey yahay laakiin kuma kala khasisayo intaa nooc baa la yidhahdaa intaana jinsi baa la yidhahdaa ee tacriifkii horen soo marnay yaa kaaga deeqaya markaad ku dabaqdo wuxuu yihi akhasu xukmin xukunkan ugu khaasan ee ugu guda yar mancu mithli lkhamri khamriga reebitaankeeda oo kaleeta way mana taxriimu lkhamri sababtoo xukunkiina waa mucayan nooc way taxriima mutacalaqiisiina waa la cayinay waa alkhamri way waxaa suurada ugu soo guda yar ee ugu soo gaaban way awlwujuub inay waajib tahay weye limubaahi lcasri ay limushaabihi lcasri casarka wixii shabaha ee waajibaadka wuxuu kuleeyahay sida adigu yidhi salaada casr wujuubu lcasri wujuubu duhri marka wuxuu kuleeyahay xukumka khaaska ihi waa markii xukunkii iyo mutacalaqiisaba la sheega u khaasan ama min baabi taxriim ha noqdo ama min baabi ijaab ha noqdo ama kayra dalik waxaa ka caamsanaysa kasii gudaweyn famutlaqu lxukmayni labadii xukum oo la itlaaqo oo wujuub iyo taxriim la yihahdo yaa kasii caamsan oo ka gudaweyn taxriim alkhamri iyo wujuub alcasri taxriimki iyo wujuubkiina waxaa kasii caamsan bacdahu waxaa ku xigo kasii caamsan isna aalab alab baa kaga caamsan oo alabkii waxaa soo gelaya alabu ficlin iyo alabu tarkin alabu ficlinkii waxaa soo gelaya wujuub wujuubkii iyo sunadii alabu tarkina waxaa soo gelaya taxriimkii iyo karaahiyadii afartiiba alab soo wada galay wahuwa bitakhyiiri fi lwadci istaxab wahuwa alabkaasi istaxaba fi lwadci wadciga iyo curfiga wuxuu la saaxiibo la darajo yahay bitakhyiiri markaa tiraa takhyiir oo khitaabu sharcigu almutacaliqu biafcaali lmukalafiina talaban aw takhyiiran isku darajo weeye xagga cumumka fa kownuhu waa kasii caamsan xukman u yahay xukum adoon xukumkaa nooca u yahay ma alab mise takhyiir sheegin haddaan suurada qalbi ku samaynoon isdaba marino kor kasoo bilaban hoosba kasoo bilaabay waxaa ugu caamsan kownuhu xukman u yahay waxaa ka cumuum yaroo ka hooseeya kownuhu talaban aw takhyiiran u yahay waxaa labadaaba kasii kasii khaasan oo kasii cumuum yar kownuhu iijaaban aw taxriiman u yahay waxaa ugu sii khaasan kownuhu taxriima khamrin iyo wax lamid u yahay ow ijaaba salaad gaar la waajibiyey u yahay taasi waa darajaadka xukunku siduu u kala sarreeyo wey sidoo kale suu xukunku saa darajaad ugu leeyahay yuu wasfiguna darajaad ugu leeyahay waxana uu yihi darajaadka wasfiga waxaa ugu caamsan kownuhu wasfan uu yahay sida xukumkaba kownuhu xukman uga caamsana wasfigii waxaa soo gelaya haddaba wasfi munaasiba iyo mid hayru munaasiba inaad tirahda wasfigan munaasib weeyana usuuliyiinta curfigoodu waxay ku waxay yidhaahdeen waa ka khaasan yahay min alwasfi almutlaq si waayo wuxuu saarayaa qayb wasfigii mutlaqa kamid a oo hayru munaasib la yidhahdo waxaa kasii khaasan wasfigii in la yidhaahdo munaasabadiisu waa maslaxa iyo waa mafsada waxaa kasii khaasan kaana in mafsadada iyo maslaxada darajadeedii la xadido oo la yidhahdo waa daruuri waa xaaji waa tatmiimi waa taxsiini kamaa fi lwasfi sida wasfiguba u ugu caamsan yahay fa kownuhu xukman ba ugu caamsan way kamaa fi lwasfi sida kownuhu wasfan u yahayba ay ugu caamsan tahay munaasibun baa ku yukhasasahu khaas ka dhigay dul curfi dadkii curfiga iyo istilaaxa usuuliyiinta ahay ee fannigan dejiya darajaadkan sameynaya waxay curfigooda iyo caadadooda iyo ereycilmiyeedkooda iyo xeerkooda kamid noqday inuu wasfi munaasibi ka khaasan yahay in wasfi keliya la yidhahdo maslaxatun iyo wadiduhaabaa bacdu kasii dambeeyo kasii khaasan isagana kasii gudayar waa maslaxa wasfigan munaasibkii waa maslaxa wasfiga munaasibkii waa mafsada wabiduha dada maslaxa uga jeeda maslaxo qaybtii ahayd iyo qaybtii mafsadahadna waxaa kasii khaasanoo kasii gudayar famaabaa kasii dambeeya qownu maxaliha maxalka iyo darajadeeda min alad culima kuwa la yaqaano oo kamid noqday oo darajadiisa intii la xadiday oo la gartay oo la magacaabay la yiri maslaxadan darajadeedu waa daruuriya darajadeedu waa xaajiya darajadeedu waa tafniimiya mafsadadan mafsado daruura way iyo mafsado xaajiya way iyo tafniimiya way darajadeeda sidaa loo xadidayna way kasii dambaysaa ma faaidatu tartiibi hada faqadim alakasa faqadim hadaba hormari alakasa midka khaaska ah ka hormari ka kale hadday iska hor yimaadaan laba oo tacaarud yimaado ama labadan arrimood mid kala hormari ay noqotayo darajada ka khaaska hormari min hadalbaaya waxaa kamid a muasirka in laga hormariyo mulaaimka mulaaimka in gariibka laga hormariyo mursalka wahakada sababtoo ah haddii markayka kale uu ka khaasan yahay waa ka mudnaanta waa kaleah hadday isku mid yihiin oo mid walba dhinaca khusuus ka yahay dhinaana ka caabsan yahay ka kale waxaa la hormarinayaa ka khusuuskiisu dhinaca wasfiga iyo cilada uu galo sida darajaadkii mulaayimka kusoo maray intaa markuu kaga baxay wasfigii mulaayimka ahaa oo labadii qaybood qaybtii dambaysay lagu qaybsamayey waxaa sharciga wasfiga uu qiimeeyey oo munaasabadiisu ta'hiir iyo mulaa'ama midkood ay ahayd markuu dhameeyo qaybtii saddexaad galay walgariibu wasfiga ariibka munaasabadiisa ay ariibka tahay alaa waxaa tuuray ictiyaarahu qiimeyntiisa alcaliyu allaha sareeya alraqiibu wax walba ilaalinaya kana warqaba wuxuu hadii wasfiga daliil sharciga uu ku tuso inuusan qiimo lahayn alxasan sabr taqsiimna aan kusoo marnay waxyaabaha lagu ilqeeya wasfiga kadaka bililaawa in qad naasaba munaasabad ba hooga muuqatee haddii wasfigii cuqaladu ay sawiran karaan inuu maslaxadii ka muuqato hase hatee sharcigu aanu qiimeynin wasfigaasoo kaleeta gariib baa la yidhaahdaa waxaa laguga dhisaway sida ninkii meligi ahaaye naharu ramadaan haweentii u tegay ee la yidhi kafaarada maadaama rabciyo zajri xanuujin iyo waxa laga reebo loo sameeyey isna boqolaal adooma uu leeyahay adoon xore ayaa la dhina soona lagu waajibiyo taa caqligu waxbuu sawiran karaa maslaxada inay ku jirto laakiin taasoo kale sharciga ku gacan sare oo diilay waxaa isweydiiyey maxaa hariibka loo yiri waa munaasib waxay yidhaahdeen waxaa loo yiri cuqalada afcaashooda yuu ku yar haboon yahay caada ahaan taasoo kale inay sameeyaan sharcigu hawa ku gacan sayre laakiin waxaa haboon inaad ogaato sharcigu hadduu wasfi awsaafta kamida caqliguna nooc maslaxa iyo munaasabada ku jirta uu sawiran karo hadduu sharcigu ku gacan sayro oo xukun kusoo saaro inaanu taasi qiimo lahayn wax wax lagu sarayn karana aanay ahayn inay ujeedada ka dambaysa tahay in maslaxad ka weyn aragtida sharciga taa dadku ay sawiranayaan kaga weyn lagu xaqiijinayo tan ku gacan sayrkeeda masalada tusaale haddaan usoo qaadanay haddii ay usuuliyiinta in badan ay soo qaataan haddaan arrintaa dib ugu eegno waxaan leenahay laba arrimood yaa isgarab yaal in qoor la xereeyo qofna abeennimo inta laga saaro uu xor noqdo qofkii qof xereeyeyna ajirkii uu ka helayo taasi waa maslaxadda in la xaqiijiyo sharciga kala xoog badan ta kale tan kale waxaa weeye in la cadaadiyo ninkii boqorka ahaa ama hantida iyo maalqabeenka ahaa si uu mar labaad aanu u samayn mar labaad haddii uu sameeyana haddana soon la yidhaahdo laakiin sharcigu wuxuu eegayaa xataa mar labaad haddii uu sameeyo isaga cadaadiska la saarayo si aanu mar labaad arrintaa ugu noqonin sharciga waxaa kala weyn xataa haddii uu ku noqdo qof labaad in la xoreeyo mar saddexaad buu ku noqday qof saddexaad in la xoreeyo sharciguna waa ka aada ugu dhiiri geliya in addoomada la xoreeyo fadliga darajo laga helayo darteed janno lagu gelayo falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba ilaa akhirkeeda waxyaabahaasoo dhani waa tusaalaha aan hadda haynaay wuxuu kutusayo ah sharcigu wixii maslaxad dadku dhinac uga arkayeen hadduu tuuro in wax ka weyn sharciga aragtidiisa iyo qiimeyntiisa iyo munaasabada iyo maslaxadda kaga weyn in la xaqiijin rabo oo lagu gariyay intaasi waa wasfiga qariibka la yidhaahdo sharcigu ilaqeeyey allah ictibaarahu lcali raqiibu u yidhi kadib wuxuu u gudbay qaybtii aan naf gaara oo u marag iyo markhaati kacaya la arag wuxuu yihi alwasfu xaysu lictibaaru yujaru fahuwa alistislaaxu qul walmursalu walwasfu wasfiga cillada lagu xukumayo ama lagu xirayo raayada sharciga iyo xukunka lagu saleynayo lagu dhisayo xukunka iyo natiijada la gaarina lagu tacliilinayaay xaysu lictibaaru marka qiimayntiisa iyo jahalu jaahil laga yahay labana hayo qiimeyn sharcigu uu isaga gaar ahaan daliil khaasa ugu qiimeeyey labana hayo daliil gaara oo sharciga oo ka hor imanaya iyo naf iyo waxay iyo ijmaac uu jabinayo oo ilqeynaya tuuraya lama hayo yujhalu jaahil baa laga yahay xagga iyo xagga midna lama hayo fuhuwa wasfiga sidaas oo kaleeta alistislaax waa magaciisa la yidhahdaa qul waxaa tidahdaa walmursalna waa la yidhahdaa istislaax waa la yidhahdaa almursalna waa la yidhahdaa almaslaxatu lmursalna waa la yidhaahdaa almasaalix lmursalna waa la yidhaahdaa iyo magacyadasaas oo kaleeta magacyadaasoo dhani waa magacyo isku macno iyo iyo isku jeedo laga leeyahay haddaba halkaa waxaynu leenahay haddii wasfigii daahirka ahaa mundabidka ahaay uu kulansado wax maslaxad ah maslaxaddana waxaan uga jeednaa saddexda arrimood ee daruuriyaadka iyo xaajiyaadka iyo taxsiiniyaadka ama tatmiimiyaadka la yidhahda aan soo marnay oo mar lagu leeyahay daruuriyaadka marka laga hadlahayo dar-ul mafaasid gaar ahaan shantii uu soo sheegayo saxiixdaa xatmun cala alinsaani fi kulli shircatin min aladyaani uu kusoo yiri markaa dar-u lmafsadati can iddiini can innafsi can ilcaqli can ilnasabi waalcirdi can ilmaali taasi waxaa la yidhahdaa daruuriyaadka dar-ulmafaasidna waa loo yaqaana darajada labaad ee xaajiyaadka ahayd ee jalbulmasaalix loo yaqaan wasaa u kala horeeya saa darteed ay yidhaaheen dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalixi taxsiiniyaadkii makaarimu lakhlaaq ahaa saddexdaa mid kamida haddii uu tayaa looga jeedaa maslaxa almursala waana wasfiga saddexdaa mid kamida gaarsiinaya yaa wasfiga la yidhahda mursalka ama almaslaxa almursala almasaalix almursala iyo alistislaax la yidhahda waana maslaxad buu gaarsiinaya mursalna waxaa loogu magacaabay bimacnaa mutlaq way mutlaqun can ilictibaari walilgaai way midna kuma xirna ama hayru muqayadin biictibaarin walaa biilgaain labada dhinac midba waa u tacriifin kartaa haddaba mar haddii ay sidaas tahay wasfiga saas oo kale xaqiijinayaay ma lagu camal falayaa oo xuja daliil ma laga dhigayaa mise laga dhigi maayo qadiyadaasi oo qadiyad ay caan ku noqdeen fuqahada maalikiyadu laakiin waaqaca dhabtaa marka loo noqdo dhaqanka fuqahada dhammaantood ay ku wada dhaqmaan ilaa shaaficiyada oo aada uga dooda gaar ahaan imaam alxarameyn oo aada u radiya uu kamid noqdo dadka ugu badan ay isticmaala haddaba naadinku amsile iyo iyo daliilkii ictibaarkeeda ayuu saddexdan beyda soo socda ku sheegay oo wuxuu yihi naqbaluhu licamali asaxaaba kanaqdi lilmusxafi walkitaaba tawliyat sidiiqi lilfaaruqi wahadmi jaari masjid liriqi wacamali sikati tajdiid nida wasijni tadwin dawaawini bada halkan wuxuu ku sheegay naadinku sideed masalo oo tusaalayo ah laakiin waxau sideeda masalo ururinaya wuxuu yihi daliilka in masaalix lmursala lagu camal fari kara xujada u ihi waa camalu saxaabati bihi saxaabadii inay ku camal faleen sideedan aan tirinay maahane waxyaabaha xakaamta ay ku saleeyeen wax la tira kooyi kara maaha taasi waa daliilka koowaad ee halkan uu ku sheegay keligii laba daliil oo kale ayaa jira daliilka labaadi waxaa weeye in istiqraa dabagal dheer oo sharciga laga ogaaday inuu masaalixda muxaafadaynayo oo ilaalinayo oosan marnaba dayacaynin gaar ahaan haddiina maslaxadaasi ay tahay mid aan mafsado ka dhalanayn maslaxad kaleoo ka xoog badan aan ka hor iman naf iyo waxyina aan ka hor imanayn daliilka saddexaad ba waxa uu yahay in nusuusta qaarkeed arrinta saas oo kale a tilmaamayso sida qisadii bariira qisadii ifkay caasho lagu been warta bariira markuu nabigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam imaam muslim riwaayadiisa waxa weye saxaabada qaarkood baa canaantay bariira nabiga joogo waxay ustuqi rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi u horsheed canaanta ay canaanteen oo qof muslima dhibkiiba maslaxad bay ka eegayeen nabigana waa joogay waa nas nooc iyada kamida min xaysu ljumla umara iyo markhaati kacay intaasoo dhan marka la isku eego dhaqanka fuqahada dhanna inuu raacsan yahay loo eego arrin la isku jeejiitaay ma aha oo masaalix almursala dawaabiteeda haddii la eego waa qadiyad muhimay tahay ku camalfalkeeda waana ti uu lahaa markii shuruurteeda laga helo alamir alhaashimi amhaaluha macruufatu mushtahira waalxaqu fiiha anaha muctabara amhaaluha macruufatu mushtahira fasaalada waa la yaqaanaa walxaqu asiiha waxa waye anahaa muctabara inay qiimaysan tahay ama shuruud alghazali uu sheegay almustasfa qaطciya kuliya inay tahay iyo mujaradu dacwa on daliil lahayn way ama imaam alxarameyn difaaca uu difaacay shaaficib shaaficina ma qabo uu yihi waxaa ku khilaafay ibn xaluul iyo ragga lamidkahi shaafici qowl inay kaga soo guriyeen iyo shaafici rag badan oo kamid a bal imaam xarameyn laftiisa kitaabkiisa alghaytaani ku sareeyey wax badan oo taa kamida ilaa qaraafi iyo keyrka ay yidhaahdeen haddii la dhihi laha ana shaaficiyatahum ahlu lmasaalix almursala duuna gayrihim lakana dalika huwa sawaab saasa sababka u dhawaan lahayd wallahu aclam tusaale iyaguu keenay saxaabadina ku camalfareen ba